halkaad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda keli hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida degan gobolka minnesota maanta ay bishu ahayd bishii sebtember afariyo tobankeedii waxaan mar walba idiin soo gudbinaa markii aan helno shir jaraa'id ama warbaahinta ay la wadaagaan waaxda caafimaadka warbixino cusub maanta waxaa shir jaraa'id qabtay guddoomiyaha waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota iyadoo ay la socotay agaasimaha cudurada faafa ee gobolka minnesota chris elsmans warbixinta ay maanta warbaahinta u sheegtay gudoomiyaha gobolka guddoomiyaha waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota ayaa waxay ahayd in xanuunka cudurka coronavirusku uu weli kor usii kacayo iyadoo taasi ay keentay baytarino dad badan uu ku dhaco bulshada ka mid ah waxayna warbixinteeda ku sheegtay in ugu yaraan dhimashadu ay kor u kacayso oo ay soo laba kaclaysay iyadoo ay sheegtay in ay jiraan ilaa saddex iyo toban qof oo u dhintay cudurka coronaviruska waxaa kaloo ay sheegtay inay dib u eegis ku sameyn doonaan dhakhaatiirtii cudurada faafa warbixinada aan dhammaystirin kii madaxrumaha daryeelka caafimaadka dadka waayeelada meesha shaqo lagu hayo waxay kaloo tilmaantay in minnesota ay leedahay tirada ugu bukan ay ku jiraan bukaanada ugu badan ee qeybta caafimaadkai i c u da loo yaqaano waxay tiri oo kale in sariiro badan ay ku jiraan bukaanadaasi oo ay sariirihii xataa ciriiri noqdeen iminka warbixinteedu waxay ku dartay in kaysaskan ay ku jiraan kaysas hore oo aan ahayn kuwii shalay keliya ahaa sidoo kale dadka laga baaray cudurka coronaviruska ee laga helay ayaa boqolkiiba toddoba kor u kacay marka loo fiiriyo dadka qeybta caafimaadka daryeelka deg dega ku jirana marka loo fiiriyo dadka hadda ku jira sanadkii hore aada ayay usii kacday waxaa xusid mudan bay tiri in waagii dhoweyd ee la furay carwada gobolka minnesota dadka ka qeyb galay ee laga helay cudurka coronaviruska ay dhan yihiin boqol konton iyo saddex qof iyadoo dadkaasi afar ka midan ay isbitaalada la jiifaan waxay kaloo xustay inay jiraan weegaguu dambey in laga helaya dad gaaray ilaa saddex kunoo ilaa saddex kunoo qof oo maalinla ah cudurka ku dhacayay iyadoo wiigaana sheegtay in waxoogaa kor u kacay dadkii talaalka qaadanayay waxay kaloo sheegtay inay dadku qaadan karaan cirbadda extrada ahayd ama boosterka ahayd ee loo ogolaaday dadka waayeelada ahaa waxay ku wacyigeliyeen bulsho weynta degan gobolka minnesota yar iyo weynba in ay dadku waxa saxdaa sameeyaan oo ay sanka xirtaan ama maaskaradii la kala fogaado iyadoo gacmaha la dhaqdo talaalkana la qaato si loo badbaadiyo dhammaan dadkeena ku wada nool gobolka minnesota iyo bulsho weynta warbixintan waxaa suurtageliyay waaxda caafimaadka gobolka minnesota waxaadna ka dhagaysanayseen idaacadda kali hal eber hal dhibic toddoba f m ee gobolka minnesota